madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo isaga laftiisu aan marna ka bixin khadka isagoo dardaarankiisa oo ahaa inaan lagu kala tegi karaynin iyadoon heshiis la gaarin waan isleeyahay waa wax u baahan taarikhaan in loo xuso waa laga yaabaa dadku inay aada isu weydiinayaan oo laleeyahay sidanaa la yeelay hadda markaan waxaa aada reer jubbaland waxay ka hadlayaan kamid ahayd laankii baa laga tegay iyo madaxweynihii baa madaxweyne laga tegay oo magac kalea loo bixiyo dadka ayna luuqad ahaan u garanayn bay dihin wax badan baa laga hadlayay laakiin waxaasoo dhan waxaan is leeyahay wax kastoo laga tanaasulay in danta dadka dalka iyo ummadda loo tanaasula waa shay min addiin awey inaan laan ka tagni inaan laan ku darra midna macno ma samaynayso waxaa macnaha samaynaya waxay ahayd in wax dadku ay leeyihiin oo la isugu kalsoon yahay la helo annagu ase jubbaland ama juba administration markii la yidhaha waxaan faa'iidada koowaadaan qaadnay waxay ahayd in khilaafkii iyo colaadii iyo brobagandadii faraha badnayd iyo mushkiladii annaga iyo dawladda naga jirtay meesha ay ka baxdo maamulkiina uu noqdo maamul la aqoonsan yahay international iyo cid walibana ay la tacaamulayso cid walibana ay wax la qabanayso wax kasta oo dawladda dhex ku xidhnaana maanta ay tahay wax furan xaqiiqaha waa wax waxaan is leeyahay guul bay ahayd taariikhi ah dadka soomaaliyeedna waxay u ahayd arrin horumar leh waayo dadku dawladda lafteedu hadda waayaan shaqo kale mayna qabanan shaqadeeda u badan waxay ahayd jubbaland iyo kismaayo maxaa ka jiraa lahaa dadkana nin kasta rootigiisa wuxuu rabay inuu kismaayo kula daarto marka hadda filinkaasi waa u istaagay sooma waa sheeke intaa ku dhamaatay hadda rooti dambe meel lagula daaran iyo kismaayo aan kula soo dhuuqaya maraqi aw iyo waxaas waa waa sheeke laga tegay maanta waxaa laga wada hadli dan soomaaliyeed maxaa ah systemkii federaalka ahaa seen u horumarinaa gobolada kale dhiman xageen ka qabana waxay la tahay halkaasay asalku hadda u yahay waxayna bilow taariikhiga u noqotay dhamaystirka systemka federaalka ee dawladda dawladda lafteedu waa la xamanayey waxaa loogu xamanayey maxaa la dawladda federaalka ay diidan tahay oo way ka horjeedaa laakiin raggii meeshooga galgalashay ku jireen xilafur bay ku dhawaayeen inay federaalka rumaysan yihiin in federaalka la dhamaystiri in waxaa la federaal lagu dhamaynayo iyada lafteeda halkaas hadalku maray iyada lafteeda marka hadda waan u cudur daaraynaa sababta hadda waan isla soo qaadanay federaalki in la dhamaystiro deegaanada kale iyo qaabkii loo dhamaystiri lahaana waxaan umalaynaya dadka deegaanadaas ku dhaqan iyo dawladday u taallaa qaabkii dawladduna ay ugu fududayn lahay sidii loo qaban lahaa iyo sidii la yeeli lahaa waana soo dhaweynaynaa marka waxaan isleeyahay guud ahaan shirkaasi wuxuu ahaa shir nabad kusoo dhamaaday heshiis taariikhiya buu ahaa ma aha inuu jubbo iyo muqdisho iyo dawladda iyo jubbaland keliya ay tahay